barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacaddayada duhurnimo oo idinka imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirbaan iyo efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin waa jimce bisha maajna waa sideed iyo toban sanadka laba kun lix iyo toban idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira uga soo jeedinaya anigoo ah caashi ibraahim iyo ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idinku hayno barnaamijkeenna dhallinyarada maanta waxaa ka mid a qayb labaad oo ka mid a waraysi aan la yeelannay wiil dhallinyaro ah oo markii hore ahaa baalashle ama kabacaseeye haatanse meherad ganacsi ku haysta magaalada borama
hadduu ama guri soo dhista ama yurub ka soo dhista ama meel ka soo dhistay dee yurub lacagtaaloo lasoo xaadhaya ma jirtee ninkaas inuu nin hagbad ka soo dhistay maanta intaa aanugu hayo aan hagbad ka galon weye guridhisadkuma wax maanta sida usii weyn anoo dalkii joogaa hagbadda kaasi ku jiro geli karaa
waxaad sidoo kale maqli doontaana dhallinyaro ku nool magaalada boosaaso oo isu abaabulay sidii ay wax uga qaban lahaayeen haraaga agabka caafimaadka kadib marka la isticmaalo waa irbadii qofka xanuunsan lagu duray haddii ay bannaankaa iska taallo almost fifty yeer meelahaas bay cirbaddu xanuunka haysaa baa layidhi macnii dhakhaatiirtiina waa joogtaa nagaga aqoonta badnayd bay bannaanka hadday taallo xanuunkaasi ku jiri karaan markay maaraysata xataa waxaa weeye waa waa waa waa fidinaysa xanuunkii sidoo kalena waxaan idiin haynaa dhinacii heesaha
sheekooyinkaasi iyo qodobo kaleba waxaad kaga bogan doontaan inta uu socdo barnaamijka dhallinyarada maanta ee maanta oo jimco ah
diyaarad helikobtar ah oo ay leeyihiin isbahaysiga nato ayaa si adag ugu degtay koonfurta afghanistan maanta oo jimco ah hase ahaatee wax khasaare ah may soo gaadhin dhammaan shaqaalihii saarnaa sida laga soo xigtay afhayeen militari oo arrintan ka hadlay ururka daalibaan ayaa sheegtay in ay diyaaraddan toogteen hase ahaatee afhayeenka militari ayaa arrintaasi beeniyey arrintan ayaa ka dhacday gobolka helman halkaas oo afar iyo toban degmo oo ka mid a ay maamulaan ururka daalibaan hogaamiyaasha midowda yurub ayaa jimcahan maanta ah kulan la qaadanaya ra-iisul wasaaraha dalka turkiga axmed dabatuglu si ay u soo bandhigaan heshiis aan dhammaystirnayn oo ku saabsan wareejinta tobannaan kun oo qaxooti ah oo ka imaanaya wadamada yurub oo loo wareejinayo dalka turkiga heshiiska ayaa la kulmay dhaleecayn ka timid dadka u ololeeya xuquuqda aadanaha iyaga oo sheegay in midooda yurub laga filayo inuu u ballanqaado turkiga viise bilaasha oo uu ugu safro lix iyo labaatan wadan oo ku yaala wadamada yurub iyo in ay dedejiso wadiiqada xubinnimada midooda yurub ee dalka turkiga
duhur wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaanna waa idaacadda duhurnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a shalay caashay waxaanu ka sheekaynay wiil kabacaseeye ah waxaanu ka sheekaynay qaybtiisii hore ee nolosha maantana zakariye maxamed axmed qaybtiisii labaad ee nolosha gaar ahaan bal ganacsiga uu haysto iyo sida uu maareeyo iyo arrimahaas ayaa xudun u ah barnaamijkan iyo weliba dhinaca tahriibka oo dhallinyarada uga sheekaynayo aad iyo aad oo weliba waxa uu si gaarana usoo qaadanaya wiilkan dhallinyarada ah sakariye bal sida uula tartami karo dadka ku faana inay qurbaha ka soo shaqaysteen isagoo dalkii jooga aad iyo aad waa dhibaatooyinka dalka haysta waxaa loo haystaa waxaan xasuustaa qabyo riwaayad la odhan jiray tii sangub sameeyey sangub sameeyey ba iyagoo waxay ku matelayaan marka hore dalkii jooga markaa markaynu yurub tagno ama kanada tagno lacagta saynu odhanaynaa xaggaynu dhiganaynaa markay yimaadaane qof cadaana u imanayo qoladii socdaalka ah dabeedna waxbuu weydiinayaa markuu wax weydiiyo hadalka ugu horeeya ba'da haddaan maqlo waa lacagtii odhanaya tii waaweyneed waa ti yaryareed
haye waa waa waa fikirka laga haysto qurbaha dadka ku nool gudaha soomaaliya ee ah in mar haddii qurbo la yimaado in lacagta wadadu ay taaltaallo ama si fudud lagu heli karo laakiin waxaa dadkaasi weli maskaxdoodan kusoo dhicin ismaaciilow haddana waxa laga yaba inay dhegeysanayaan in meel walba ay shaqo taallo waa run oo inta badan way u badan tahay waxaa yaalla fursadihii shaqada ee qofka uu ku shaqaysanayay laakiin lacag wada taalla adduunka ma jirto waxaanay ogeyn paycheck to paycheck paycheck to xitaa paycheck ismaaciil aan kusoo xasuusiye daartan aanu ka hadlayna v o eda ku taallo waxaa ku dhow ama kusoo jeeda een, daarta lagu sameeyo doolarka absolutely markaad galaysa lacag waad ku gelaysaa
doolarkii waa doolar ku gelaysaa doolar waad ku iibsanaysaa marka dhinaca booromeen ku noqonaynaa sakariye maxamed aadan waxaa waraystay wariyaha v o a ee magaalada boorama haashim sheekh cismaan good sheekh cumar sakariye eh, maxamed aadan waxaa tahay wiil dhallinyara islamarkaasina shaqooyin badan abuuray marnaba ma kugu dhalatay inaad tahriibto oo tahriib yacni u gasho yurub sida dhallinyarta kula mida ee gadahaagaasi ay ugu tahriibaan eh, dalalka yurubta marna laygumay dhalan arrinkaas habase ahaato dee kolley yurub dee maanta warkeedii dee la helba oo waa walahayaa haddana aniga mid ahaan shaksi ahaan weligay hamigaas iguma dhalan marka ka maanta yurub ku sii cararayaana waxa ka- waxa rajo dhaamo iyo mustaqbal dhaamo kaa aan shaqada siinaya ee yar ee meesha jooga haddii aanu tuweyn gaarin xitaa laftigeeda marka kolley dalkii wax badan way jiraan dadku siday xumoodayaanna maaha marka in- ninku dee inuu fadhi un wax ku helayo ayn baan meesha ku jirna maa dee yurub dee fadhi wax lagu helaya baan malaynaya laakiin dee taa ma aaminsanin mustaqbalka mustaqbalka ayuunbaa ah dalka waxaad tidhi yurub warkeyga waan haynaa oo seed ku haysaa amase seed ku heshay in yurub aanay waxba oolin Een, runtii horta reer aan maanta laga tegin ma jirto ilaa annaga ku dhaho dee kolley hamigii iyo qof waliba dee sidii uu rajadii uu qabay ee uu qofkiisa waanba bixinay meeshuu doonaba ha ka soo qaada ama qaarana ku soo qaada ama dhulkiisa ha u iibiyey ninkii dee markuu meeshii madaxii geliyey horta rajadii baabaade iminka maalin dhoweyd kii annagu aanu dirnay annagaa dib dhakhtar iyo lacag u dirnay isagoo jarma jooga annagaa lacag iyo dhakhtarba u dirnay markaa wallaahi in rajo la'aan baa meeshii taalla lacagta ku baxday maanta intaa yare anigu aan sameeyey haddii aan heli lahaa laakiin waaba la helaynba mar haddii lacag intaa la eeg lasoo ururinay si doonabaa loo soo ururiya laakiin waa la helayn laakiin waxaan waxaan waxaan aaminsanahay yurub warkeyga dee reer aan laga tegin ma jirto nin walba warkeedana wuu hayaa marka ma walaalkaabaa tegey ma ehelkaagaa tegey yaa tegeed iminka wiilkaad sheegayseed dhakhtarka inaad u dirteen ma walaalkaabuu ahaa yuu ahaa Ha- aniga kiiga yaraabaaba haaba
ma waxaan ku xanuunsaday markaa meesha ma we- ehel buu ka waayey dhakhtarka sidaad uga bixiseen idinkoo jooga waddanka gudihiisa maadaama aad meherad aad u yar aad haysato horta runtii wallaahi in- horta meel wax la mariyo la waayi maayo habase ahaato in- in daryeel la'aan kolley qofkii horta muddo yar buu meesha joogaa ninkaa odayga ninkaa aan walaalaanay muddadaa yar uu meesha joogaa kolley dee dee baahidii kale ee qaxoontinimo ee kala dadkii horta waa- waa waa baahday da yurub dee unaga idaacadaha iyo meel walba ka maqlayno isagana la yaabi mayno marka in lacagtasaan ugu dirnay ee ah in aan isagii aan dhakhtar iyo wax u dirnaa horta runtii dee qof dee kii maanta dee gacantiisa wax ka bixiyey wax diray unbaa aaminaya laakiin wallaahi in daryeel la'aantaasi way jirtaa inaan beelinana imika iyagii baaba kus- iyagii baaba imika iyar u jiraba iminka dhallinyarta ku hamiyeysa inay tahriibaan waxay inta badan qiil ka dhigtaan waxay idhahdaan waxaanu aragnay dad yurub ka soo shaqaystay lacag ka soo helay halkan gabdha ku guursaday guryo ka dhistay fikirka noocaasi ee, sidaad u aragta adigu wallaahi niow fikirka noocaasi in koley nin walba dee hadduu ama guri soo dhisto ama yurub ha ka soo dhisto ama meel ha ka soo dhisto dee yurub lacagta loo la soo xaaraya ma jirtee ninkaasi nin hagbad ka soo dhistay maanta intaa anugu hayo aan hagbad ka galon wey guri dhisadkuna wax maanta sida usii weyn anoo dalkii joogaa hagbadda kaasi ku jiro geli kara marka ninka guri soo dhistaay waa nin soo fikirayo hagbad soo galay oo in badan dee caydiisii iyo dee wixiisii dee adugu dee waa la garanaya siduu usoo shaqaystay marka shaqada meesha taalla xitaa laftigeeda waa laska yaqaanaa waxay tahay ama suldaan ahaw ama wax ahaw kolley waxaad qabanaysaa meeshaas waa wax kuu qoondaysanu kaasi wuxuu ahaa sakariye maxamed aadan wiil dhallinyara oo meheradkan ku haysta suuqa magaalada boorama meheraddaasi oo ah nooca loo yaqaano goodhiyaha oo aan ku waraysanay barnaamijka dhallinyarada maanta haashim sheekh cumar good v o a boorama
aad buu umahadsan yahay wariyaha v o a magaalada boorama haashim sheekh cumar good ismaaciil oo sheekada sidaan ula socday unbaa hal meel ay- ayaa iga sibqatay haye hal mar baad hal meel baad la yar hal meel weyday baan sheekadii la waayay haye halkee weeye ha waa- ma ma sahwine waan waxaan garan waayey kelmadda macnaheeda haye goodhiyaha waxaa loola Haa, jeedaa ana meel kalun baan kaa filayay ay goodhiyaha maxaa la yidhahdaa waxa waa meherado yaryar oo ganacsi ay oo inta badan qaar badan waxay ku yaaleen meheradaha kale hortooda waa meherada yaro adigu tegaway hadda halkan waxaynu waxaan naqaanaa gaadhi eh, dukaana oo iska socda soo ma oo marba meeshii la doono la oo geysanayo markii meeshii doona marka goodiyaha waxaan u gartay meeshii doona marka kuwaa lama geysto ee Hmm.
meel bay ka dhisan yihiin adigu waa dukaan yar oo fududeeyey hawshii dukaanada waaweyn loo tegi lahaa ha marka marka adeegiisa dabakaayo oo kale Waa- ereyada ugu dhadhowey ha tabakaayay dhe haddan haddaan kula haya haddaan kula haya aad baad mahadsantahay ismaaciil dhinaca kale haddaan u gudubno sheekooyinka kale dhegeystayaashaan u hayna barnaamijka dhallinyarada maanta oo jimco ah urur dhallinyaro oo ka jira magaalada boosaaso ayaa ismaaciilo waxa ay wadaan inay si ammaana u ururiyaan agabka caafimaadka En, meeqad aragtay kule anigu aad baan u arki jiray markaan joogay magaalada muqdisho En, cirbado qof lagu soo duro meel yaalla faleebo qof lagu duro meelaha taalla oo caruurta intay iska soo qaadato ay isaga ciyaarto aad bay u badan marka marka warla-aan baa ka haysay oo ah inaanay garanayn waxay u haystaan waxyaabaha lasoo urursadee lasaga cayaaro dadkiina en, inta badanna ma jirin sharci alaabtaasi ama waxyaabahaas la isticmaalay en, loogu dari karo qashinka ama meel ammaana loo geyn karo marka dhallinyaradan joogta magaalada boosaaso waxay isu abaabuleen sidii ay si ammaan ah uga aruurin lahaayeen magaalada boosaaso agabka caafimaadka kadib marka la isticmaalo si aanay waxyeelo caafimaad ugu geysan en, dadka aan aqoonta u lahayn inta badan gaar ahaanna caruurta haddaba wariyaha v o a magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixintan boosaaso kasoo diray waxaa gudaha magaalada boosaaso maanta si rasmi a looga dahfuray ururka sayfar kaasoo ka shaqayn doona maaraynta haraaga daawooyinka la isticmaalay iyo weliba ilaalinta deegaanka ururkan ayaa waxaa si rasmiya u samaystay dhallinyaro iyagu isku xilqaamay inay u istaagaan ka hortegista daawooyinka la isticmaalay agaasimaha guud ee ururka ah sayfar maxamed cabdikaafi ayaa ka sheekeeyey waxyaabaha uu qabanayo ururkaasi ururkan sayfar oo ka shaqayn doona maaraynta hadhaaga waddooyinka iyo agabka caafimaadka loogu isticmaalo dhammaan xarumaha caafimaadka sida cisbitaallada dawliga ah iyo kuwa barefetka ah mchyada iyo maxjarada dhammaan inta isticmaasho daawooyinka iyo cirbadahaba ujeeddada iyo hadafka aannu leennahay himilooyinka loo aasaasay ururka waxaa weeye annagu maadaama aan nahay dad muwaadiniinah waxaana u soo bartay dalkooda iyo dadkooda waxaan aad isugu een, tixgelinnay oo iskugu xilsaarnay in aan waxyaalaha dhibaatada u keeni kara waddankayaga aan annagu ka shaqayno iyada oo cid hadda nagu maalgelinaysa iyo cid annaga hadda dhaqaale nagu siisay aysan jirin aan annagu ka jeebkayaga ahaan iyo ka dhallinyaro ahaan iyo cilmigayaga wixii aan soo barannay aan rabnay inaan uga faa'iidayno waddankayaga Een, waxyaalaha aanu annagu fogsigayo uu yahay inaan ka shaqayno waxaa ugu horreeya dawooyinka qalabka laga isticmaalay sida dhalooyinka irbadaha iyo waxyaalaha een, qofka xanuunsan badana ama jiirkiisa laga jaro dhiigagga dhammaan adugu isbitaallada wixii quseeya qalabkaas annagu hadda sidaynu ognahay deegaanada puntland markii qalabkaas la isticmaalo waa la qaadaa waa la fogeeyaa waxaa la geeyaa meel aan ka fogeyn environmentiga sida magaalada geesaheeda oo kale baa irbadii qofka xanuunsan lagu duray haddii ay bannaanka iska taallo almost 50 yeer meelahaas bay irbaddu xanuunka haysaa baa la yidhi macnii dhakhaatiirtiina waa joogtaa nagaga aqoonta badnayd bay bannaanka haddii taallo xanuunkaasi ku jiri karaa markay maaraysata xataa waxaa weeye waa waa waa waa fidinaysa xanuunkii laakiin hadda markii irbaddaa la isticmaalo oo uu ku rido een, dhaskibiinka ama een, agabka loo keeni doono haddii aan leedmo annaguna waa qaadi doonnaa waxaan geyn doonnaa mashiinkii mashiinkaasaa ku shiidi doonnaa iyada oo dambasa baan markaa haddii aan leedmo iyo qiiq isugu jira sidaasaan rajaynaynaa inaan ku maarayno qaybaha kala duwan ee bulshada oo ka qayb galay daahfurka ururkaasi ayaa soo dhoweeyey hadal badanna haddeer ma raba inaan sheego waxaan aad iyo aad u soo dhoweynayaa ururkan seefar oo isku xilqaamay haraaga daawooyinka iyo qalabka inay muxuu ahaaye maareeyaan Ee, waan u baahannahay waan la shaqaynaynaa waan garab taagannahay
Een, runtii waxaan rabaa inaan aa, u mahadnaqo een, saver biomedical waste management and environmental protection oo aan isleeyahay runtii waxay buuxiyeen kaalin bannaanayd oo aad iyo aad muhim ugu ahayd een, xarumaha caafimaadka iyo guud een, deegaanka iyo guud ahaan ee, bulshadeenna bay buuxiyeen aad iyo aad baan uga een, mahadcelinayaa waan la shaqaynaynaa een, iyagana waxaan ka rajaynaynaa inay dadaalkaas een, sii laba jibaaraan oo ay dardargeliyaan yuusuf maxamuud v o a boosaaso aad iyaad u mahadsantahay yuusuf haatanna aan u gudbo dhinacan usoo wareego dhinacan magaaladan washington ismaaciilo iyo cayaarihii yaa inoo haya maanta boosaaso washington washington two haye Waa intaas maanta aad baad aad baad haye.
tallaabooyinkayga marba dhinac baan u boodaya xataa marbaha socodkagan aad uga helay xitaa transit male marka heesta ma saarayna aad iyo aad ha heestii baan saarayna marka waxaan soo qabanaynaa hees baa jirta dood la yidhaahdo dood dood baa la yidhaahdo.
waa gartay marka waxaa ku luuqaysa soomaaliya dood ka dhabaata ismaaciilo intaas waa la dooda haye marka waa dooda laftigeeda dhinacyo kala duwan mar waa garnaqsi haye waxaad ku garnaqsanaysaa dee waxaad sheeganaysaa dee wixii aad u baahnayd kulley waxun baa laga doodaya soo ma wax baa lagu doodu marna waxa weye laba qof ay dhex marta marka dhinaceenna ka eeg haye oo marna qofku isaga gar dhiganaya haye marka waxaan u filayaa heestan inantu wax badan bay tirsan doontaa marka waa laga dhegeysanaya waa laga dhegaysan doonaayo een, eh, marka gabadhan waxaa la yidhahdaa khadra cumar dhoode waa fadhaankii weyne camar dhulla baa dhalaysaan qiyaasaya
Thank you.
caasha ma fahanti iminka doodii Haye. waa garnaqsi ee wax ka garbaxay rabta sama wax ka garbaxa oo maa garta laga baxo haddii fiiri waxaa la yidhi mararka qaar haddii garta een, intaan miiska la keenin beeca karinta laakiin mar haddii garta miiska lasoo saaro oo labadii qof ee gartu ay ka dhexaysa hadday garramaan hawshaas waa lagu kala baxayaa Een, garta inantani intii naqatay ayay hawadaa u marisa ay tiilbadado ila arka haye dadweyne u bandhigta ha dadweyne maxay ka qaban karaa ismaaciil inay dhegaystaan maahan.
dadweynuhu waxay la arkayaan inay gar leedahay iyo inay inaan lahayn marka ciddii kale la gar dhiganaysay Ah.
unbaa la sugayaa Inay waa garta sii lahayd aad iyo aad waa khadra cumar dhuule oo heystaas dood inoogu luuqaynaysay maxaa caashay noo xiga waxaan markana u gudbaynaa dhinacii ciyaaraha oo dhegaystayaal fara badan ay naga sugayaan jamaal axmed cusmaan waa kan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ku horayno xalay waxaa la ciyaaray kulmo ka tirsan koobka yuruba liig gaar ahaan lugta labada wareegga lixtobanaad iyadoo siddeed kooxood ay u soo baxeen rubucdhammaadka koobkaasi yuruba liig nadiga bayan liverkusen ayaa gagadeeda waxa ay kula kulantay nadiga valerial waxaana ay ku dhammaysteen ciyaarta eber iyo eber goola la'aana taa waxay ka dhigan tahay in labada lugood marka la isku daro laba gool iyo waxba valerial oo dalka sbain ay ku soo baxdo maadaama lugti koowaad oo sbain lagu soo ciyaaray nadiga valerial ay laba gool iyo waxba kaga soo adkaatay valerial sidoo kale nadiga s lazio ayaa guuldaro naxdin badan kala kulantay nadiga sparta braga waxaana lagu soo awoodroonaaday saddex gool iyo waxba labada lug marka la isku darana waxay ku dhammaatay afar gool iyo gool oo naadiga lazio afka ciidda loo daray valencia ayaa laba gool iyo gool kaga adkaatay naadiga atletico bilbao ee isla wadanka sbain ka dhisan hase yeeshee labada lug marka la isku daro waxa ay ku dhammaatay laba gool iyo laba gool dhinaca farqiga goolasha ayaa naadiga kubadda cagta valencia ku hartay oo atletico bilbao ayaa soo baxday anderlekh waxay guuldaro kala kulantay naadiga kubadda cagta shakhta dunesk oo gool iyo waxba ayaana lagu abuutroonaaday labada lug marka la isku daro waxa ay ku dhammatay afar gool iyo gool oo naadiga shakhta duneeska ay ku awoodroonaatay naadiga dalka turkiga ka dhisan fenerbahaj ayaa u socdaashay naadiga braga waxaana looga soo awoodroonaaday afar gool i gool naadiga fenerbahaj oo saddex ciyaartooy ay calaamada guduudka ka qaateen oo ay kala yihiin maxamed topal albert batak iyo valkan sin sidaa daraaddeed naadiga braga ayaa labada lugood marka la isku daro afar gool iyo laba kaga adkatay fenerbahaj oo wadanka turkiga ka socota iyada ayaana wareega kwatafanalaha usoo gudubtay kulanka xiisaha badan wuxuu ahaa manchester united oo lugtii koowaad naadiga liverpool laba gool iyo waxba guuldaro kala soo kulantay ayaa doonaysay in ay ka aarsato naadiga maadaama gegada old traver lagu ciyaarayay waxaana daqiiqadii labiyo soddonaad markii ay marayso naadiga liverpool ay galeen rigoore lagu galay anthony marshall oo weerarka ugu ciyaaray naadiga manchester united kaasoo rigooradaasi gool u bedelay kana dhigay gool iyo waxba naadiga united oo xasuusato in lugtii koowaad laba gool iyo waxba lagaga soo adkaaday ayaa doonaysay inay iska soo bareejayso goolka kale ayaa raaditaanka goolka la gashay hase yeeshee waxaa barbareeyey ciyaarta intaan nasiinada koowaad la aadin ciyaaryahan philip cotino oo gool qurux badan dabadhaafiyo goolwadaha naadiga kubadda cagta united david dehe marka laisku soo laabtay labada kooxood weerar weerar celis kadib wax goola waa iska dhalin waayeen oo ciyaartana waxay ku dhammaatay gool i gool bareeja labada lug marka laisku daro saddex gool i gool naadiga liverpool ayaa ku soo baxday oo manchester united koobka europa league ay halkaasi kaga xubsiibatay sevilla ayaa ku barbartay naadiga f c basel waxaana ay kaga awoodnaatay saddex gool i waxba labada lug marka laisku darana saddex gool i waxba naadiga f c sevilla ayaa ku soo baxday tottenham hotspur oo borussia dortmund lugti koowaad oo wadanka jarmarka markii lagu soo ciyaaray saddex gool iyo waxba looga soo awoodroonaaday ayaa doonaysa inay ka aarsato maadaama gegadeeda white hart line lagu ciyaarayay waxaana daqiiqadii afar labaatanaad markii ay maraysaba ciyaaryahan pierre emerick abumey uu ka dheliyey naadiga kubadda cagta tottenham hotspur gool taasoo xaalad ku adkaysa naadiga tottenham hotspur waxaa mar kale abumey uu u dheliyey naadiga borussia dortmund gool kale oo ka dhigay ciyaarta laba gool iyo waxba daqiiqadii afar iyo toddobaatanaad markii ay marayso ayaa ciyaaryahan hung min sung u dheliyey naadiga tottenham hotspur goolka qura een halkaasi ay ka dheliyeen labada lug marka lasku darana waa goolka keliya ay dheliyeen naadiga tottenham hotspur waxaana ciyaarta ay noqotay shan gool iyo gool oo borussia dortmund oo wadanka jarmalka ka socota ay halkaa ka soo baxday halkaa waxaa soo baxay dhegaystayaal sideedda kooxood ee kale ah velorial atletico bilbao spartan braga shakhta dunesk braga liverpool sevilla iyo brusha dortmund waxaana la samayn doonaa isku aadka rubucdhamaadka koobka yuruba league maanta iyadoo ay suuragal tahay in sidoo kale isku aadaan laba kooxood oo isku wadan ka socda waxaa jira kooxo dhowr oo isku wadan socda oo ay ka mid ka yihiin kooxo sbain ka socda waxaana faanalaha lagu ciyaari doonaa magaalada basel dhegaystayaal xubintii cayaarahan halkaa inoo joogto
mar had- mar haddii ciyaarihina laga waxa ismaaciil oo, haye maxaad soo waday may aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan waxaan ku wada marka hore haddii dood la keenay haa adu maxaad soo wadaa jawaabbaa lagaa sugaya miya jawaab baa la sugaya waxaan soo wadaa mid ka mid a heesaha ugu caansan ragga ciidda joogan adigay cajabiye Cajabiye, hoobe, hoobe ho- adigaa ka caan ah marka la leeyahay annagoo kuu jiibinaya maad adna adii qaadida jiibinaysa oo labada cod waxaan u daynaynaa ismaaciil waan u dayno labada fanaan ee qaadaysan loogaba cod wanaagsanayn cid walba isku dayda maxamed saleebaan tubeec waan garta iyo xalimo khaliif magal waaw hoobey hoobey hoobay hoyaale waa la isku jiibiyey ismaaciil soo sidaan sheega maaha aad iyo aad laba qof oo welibana isku dayi karta codadkaa keeni karta meel ma ka ogtahay dib waanba- dib baan u fadhiistay waa cashay codadkaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa magoole maxamed saleebaan idaacadda duhurnimo ee dhalinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a maanta oo jimca intaan mar kale hawada ku kulmayno waa ismaaciil caashe iyo sandheero dhinaca farsamada joogooda le sidaasi nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.